الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما qaala wuxuu idhi aqbala rajulun ninbaa soo qaabila ilaa nabiyi illaahi nebiga ilaahay xaggiisa sala allahu calayhi wasalam macnee u yimi weeye wa qaala wuxuu idhi ubaayicuka waxaan kugula baycoonayaa cala alhijrati hijrada aan soo hijrooda iyo waljihaadi jihaadka abtaqii anigoo ka doonaya alajra ajar min allahi tacaala ilaahay anigoo ka doonaya qaala wuxuu idhi fahal laka ma leedahay min waalidayka labadaadii waalid axadun axad axadkaasoo xayu nool labadaadii waalid mid nooli ma jiraa mid ma nool yahay weeyi qaala wuxuu idhi nacam haa bal kilaahumaa labaduba way nool yihiin qaala wuxuu idhi fatabtaqi اlajra ma ajar baad ka doonaysaa min allahi tacaala ilaahay markaa fadaas waa caatifa hamsadii iyo markaa mactuufun calayhiga ama wixii lagu cadfaayeyba way xadfan yihiin marka lasoo qadarana waxay noqonaysaa yaa tafcalu dalik ma saasaad samaynaysaayoo fatabtaqi اlajra min allahi tacaala ilahay baad ajar kaga doonaysa qaala wuxuu uhi nacam ha qaala wuxuu uhi farjic noqo ilaa waalidayka labadaadii waalid u noqo oo fa axsin wanaaji suxbata suxbatahumaa la dhaqankooda iyo wa adeegidooda iyo la saaxiibistooda wanaaji si fiican ula dhaqan oo fiican oo u samafal muttafaqu calayh wa hada lafdu muslimiin qaala wuxuu uhi wa fii riwaayati lahuma riwaayad kale oo bukhaariga iyo muslimka u sugnaatay waxaa ku soo arooray jaa rajulu nin baa yimi nin ayaa yimi jaahima ibnu lcabaas ibnu mirdaas baa lagu sheegay ninkaa in la odhan jiray jaahima ibnu lcabaas waqiila hayruh faاsta'danahu wuxuu ogolaansha rasuulka uga dalbay fi ljihaadi jihaadkii waqaala wuxuu rasuulku uhi axayun ma nool yihiin waalidaaka labadaadii waalid qaala wuxuu uhi nacam ha qaala wuxuu uhi fafiihimaa fajaahid labadoodaa haddaba ku jihaad xadiidkan waxaa laga qaadanayaa biru lwaalideyn iyo daacadooda in laga hormarinayo jihaadka xaaladaasina waa marka jihaadku aanu fardulcayn noqon bay ahlulcilmigu yidhaahdeen oo mararka uu fardulcayn ka noqonayana waxaa ka mida maalan qofku markuu safkii yimaado iyo saaxadii qitaalka marka uu yimaado waay waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa labada waalid idankooda in loo baahan yahay oo xataa jihaad qofku marka uu u baxayo inuu labadiisa waalid ka idan dalbayo ahlulcilmiga badidooduna waxay idhaahdaan jihaadka aan fardulcaynka ahayn weeye ka looga looga idan dalbaya kadalika jihaadkii waa inuu imaamku fasaxo iyo madaxweynuhu oo uu idmo wasta'danahu fi ljihaad jihaadkuna imaam buu u baahan yahay raayadiisu macruuf tahay oo la yaqaano waay markaa ajarka lagu helaayo siladaasi waalidka iyo u samafalkiisa xaaladaasi ayaa macnihi ka weyn ajarka uu qofku jihaadka iyo hijrada ku helayo laakiin taasi waa goorma waa marka qofku diintiisu ay u badbaadayso ee diintiisa uu ilaashan karaayo dii laakiin uu ka baqda markaa inuu diintiisa laga fitneeyo ama uu diintiisa ku dheganaan kari waayo markaa macaalwaalidkii wuu iskaga dhaqaajinayaa diintiisu la cararaya sida saxaabadii iyo saabiqiintii ay sameeyeen ridwaan ullaahi calayh oo in badan oo ka midi waalidkood iyo markaa hooyooyinkood iyo aabbayaashood oo dee mushrikiinaba iskaga dhaqaajiyeen oo ay ka hijiroodeen iyagoo diintooda la baxsanayo waayo fa fiihimaa fajaahid ku jihaad ma iyaga digada ka dhigbaa waa maya macnii waxa weeye naftaada kula jihaad inaad u saafasho oo aad wixii wanaagsan ku adeecdo oo aad khayrka gaadhsiiso naftaada kula jihaad oo ku daali weeye sida jihaadkaba dee loogu daalo ee loogu tabco qaala wuxuu uhi wa canhu cabdillaahi waxaa laga wariyey can inabiyi nebiga wuxuu ka wariyey salى اllahu عalayhi wasalama qaala anahu qaala inuu yidhi laysa alwaasilu xidhiidhiyuhu ma aha bilmukaafiyi abaalgudaha ma aha u abaalgudaha ma aha walaakina alwaasila ha yeeshee xidhiidhiyuhu aladii midka weeye idaa qatacat marka ay jarta raximuhu qaraabadiisu marka ay jarta wasalahaa xidhiidhiya rawaahu lbukhaari qaala wuxuu uhi waqaacat bifatxi اlqaafi wataa weeye qaطacat waraximuhuna marfuucu weeye raximuhu waa faacilkii qaطacada hada alxadiid waxaa laga qaadanayaa silada ma'muurka ah ee layna faray inaanay mukaafaada mukaafa'ada ahayn oo mukaafa'ada macnaheedu waxa weeye in markay wax ku siiyaan la siiyo markay ku soo bookdaan la bookdo haddii kalena maya waay markaa taasi siladii la doonayey ma gaadhaysa ama ma aha e silo kaamilana ma aha e dee waa mukaafa ay noqonaysa iyo waa abaalgud marka qaraabadii waasilka dhammayska tiran ee xaqiiqiga ah ee si dhammaystiran u xidhiidhiyey waa qofka iyagoo iyagu jaraaya xidhiidhiya iyagoo iyagu jaraya waa ka xidhiidhiya arrintaasina waxay sheegaysaa ikhlaas iyo camalkan inuu ilaahay jala wacalaa qofkaasi ugu dhowaanayo soo ma aragti iyagoo ku jaraayo oo aan maaragtay wanaag kugula dhaqmayn markaa adigu wanaag kula dhaqanto ee aada xidhiidhiso maxay taasi muujinaysaa inaad adigu ajardoon tahay oo arrintaa ilaahay aada ugu dhowaanayso darajaadku markaa dadku waxay ugu darajaadka ay ugu qaybsameen xidhiidhinta qaraabadu waa saddex alwaasil almukaafi iyo alqaaطic alwaasil waa qofkaas si dhammaystiran u xidhiidhinaya ee xataa hadday jaraan iyagu xidhiidhinaya xaqoodii iska hagaajinaya iska ilaalinaya waana kaa jarada iyo fadaaisha badan ee aynu soo aragnay waxna aynu arki doonno helaya midna waa qaaico uu ka soo hor jeedaayoo qaraabadii u xidhiidhina inaba hadday xidhiidhiyaan iyo haddii kaleba wuu jarayaa isagu kaana qaatic baa la idhahay oo ciqaabka adag ee aynu arki doonno wax ka midana aynu aragnayba waa ka mudanaya wey midna mukaafi baa la idhaha mukaafi waa u abaalgude mukaafiaasi waxay ahlulcilmigu idhaahdeen ismigii iyo dembigii weynaaye qaatica uu markaa mutaysanayo wuu ka badbaadaya laakiin ajarkii iyo fadaa'ishii waasilku uu helaayey ma gaadhayo ma helayo soo ma aragtid markaa saddexdaa darajo ayay dadku xaggii qaraabadii ugu qaybsamayen waana iska adagtay qaraabo jaraysa ninka xidhiidhiya ah macnaa waa arrin naadira weeye aana ta ku tusaysa mar dadki ku kala baxayaan weeye wa can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ee qaalat inay tidhi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam alraximu qaraabadu mucallaqatun waxa ay ka soo lulataay oo ka laalaadaa bilcarshi carshiga ayay ka soo lulataa taquulu waxaanay leedahay man wasalanii qofka ay xidhiidhiyo wasalahu allah allaha xidhiidhiyo waman qaطacanii qofka ijarana qaطacahu allahu allaha jaro muttafaqu calayh markaa meeshaa aadka u sarraysa ayay ka soo lulataa saasaanay ku ducaynaysaa ducadeedaana ilaahay jala wacalaa waa aqbalay sidii aynu xalayta soo maray ee ilaahayba wuu ballan qaaday man wasalaki wasaltuhu waman qaطacaki qaطactuh mutafaqu calayh qaala wuxuu uhi wacan umi اlmu'miniina maymuunata binti اlxaariثi radia allahu canha annahaa saxaabiyadaasi actaqad waxay xoraysay waliidatan addoonay lahayd bay xoraysay walam tasta'din الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebigana ogolaansho kamay dalbin idan markaa iyo ogolaansho kamay weydiisay falamaa kaana yowmuha maalinkeedii markii uu yimi aladii kaasoo yaduuru calayhaa fiihi uu ku soo wareegi jiray dee habeenba markaa reer buu la fadhihi jiro sidaasuu ugu soo wareegi jiray marka habeenkeedii markii uu yimi ayaa qaalat waxay tidhi ashacarta miyaad ogaatay yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow ma dareentay macni ma ogaatay yaa calimta anii anigu actaqtu inaan xoreeyey waliidatii addoontaydii qaala wuxuu idhi awa facalti oo miyaad samaysay qaalat waxay tidhi nacam ha qaala wuxuu idhi amaa inaki adigu low acطaytihaa haddii aad siin lahayd akhwaalaki abtiyaasha kaana acdama liajriki ajarkaaga sidaasaa u weynaan lahayd saasaa ku ajar weynaan lahayd muttafaqu calayh yacnii addoontan inaad dee maaragtay xoraysay ee waa arrin ajar weyn la weeye fadaa'il badan baa qoortii in la xoreeyo kusoo aroortay arrintaasi markaa waa arrin fiican oo dee qiimo weyn baad samaysay laakiin waxaa kaaga si ajar weynaan layd abtiyaasha inaad ku sadaqadaysato oo ay u adeegto xoolaa u raacdo oo waxa weeyaan marka ay adeegsadaan saasaa kaaga sii ajar weynaan layd markaa xidhiidhinta qaraabada iyo waxsiintoodu wanaagay leedahay baad halkaa ka arkaysa wa can asmaaءa binti abi bakrin الصidiiqi radia allahu canhuma qaalat waxay tidhi asmi wadaatu niطaaqayn qadimat calaya waxa ii timi umii hooyaday baa ii timi wahiya iyadoo mushrikatun mushrikad ah bicahdi rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama waxa ii timi muddadii mucaahadada iyo ballanka rasuulku uu kula jiray quraysh yacnii muddadii cahdiga uu kufaartii maka kula jiray rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ayay ii timi waktigaa waa laysu furmay oo ammaanka markii laysa siiyey dee qof waliba halkuwii uu dan ka lahaa ayuu tegi karahayay markaa hooyadeedna waxaa la odhan jiray bay ahlulcilmigu yidhaahdaan qayla binti cabdilcuza baa lagu sheegay magaceeda ahlulcilmiga qaarna waxay idhahdaan qutayla la odhan jiray si kastaba ha ahaatee waktigii jaahiliyad ay kala tegeen abubakar asma iyo caaishana isku bah may ahaynee garo cabdillaahi bnu abi bakar iyaba isku bah ahaayeen asma asmaana ka weyneyd caaisha ee garo isku bah markaa may ahayn ma garat wahiya mushrikaة fi cahdi rasuuli اllaahi salى اllahu alayه wasalam waay waxna markaa kolkaa ay timi waxoogay hadiyana way u sidee waxna way ka doonaysa faاstaftaytu waxaan fatwo uga dalbay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qultu waxaanan idhi qadimat calaya umii hooyaday bay ii timi wahiya raagibatun iyadoo wax doonaysa afaasilu umii hooyaday ma xidhiidhiya markaa waxyaabana markaa way u sidsidee waxna way ka doonaysa way ogeyd saxaabiyaddu markaa in gaaladii dee muqaataca lagu samaynayo oo muwaalaadkul kufaar aanay bannaanaynoo sidaa awgeed bay iska hubisa lafdi kale oo aan saxiixaynka ku jirin ahlucilmiga kala wariyeenna waxaa u sheegayaa wixii ay markaa sidayna waxay tidhi horta u kaadiyo may ka aqbalin gurigiina waxay tidhi horta hagelina sug deetana caaishay ku tidhi iisoo weydiye rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam sidaas oo kale oo iska hubinaysa qaala wuxuu rasuulku uhi nacam haa silii xidhiidhi ummaki hooyadaa xidhiidhi muttafaqu calayh hooyadaa xidhiidhi wa qowluhaa raaqibatun ay taamicatun iyadoo damacsan fii maa cindii waxa aan hayo oo tas'alunii weydiisanaysa shay-an waxay weydiisanaysa qiila waxaa la yidhi kaanat waxay ahayd ay hiya hooyadani ummaha hooyadeed oo min annasabi xagga nasabka wa qiila waxaa la yidhi min alradaacati xagga radaacada iyo naas nuujinta hooyadeed bayd hooyadii nuujisay waa saxiixulawalu sida saxda ahayna ka hore weeye wahan baana ahlulcilmigu qowlkaa dambe ku tilmaameen qaarkood markaa dabadeeta waxaa soo degtay aayaadka ku jira suuratu lmumtaxana laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi اdiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watunqsituu ilayh in allaha yuxibu lmuqsitiin inamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi اdiini waakhrajuukum min diyaarikum wadaaharuu calaa ikhraajikum an tawallow labadaa aayadood baa markaa arrintaa kusoo degay waay arrintaas iyo wixii la mid ah aayaadkaasaa kusoo degay kaa gaalada kuwii aan muxaaribiin ahayne aan kolkaa kula dagaalamayne waxa weeyaan wixii ixsaanee loo sameeyo dhibi kuma jirto waxaana xadiidku asal uu ku yahay oo laga qaadanayaa oo uu xadiidku inoo tilmaamayaa waalidka mushriga ah in loo samafali karo bal in loo samafalayo waalidka mushriga ah in loo samafalayo ayaa xadiidku markaa uu inoo tilmaamaya silatu lqariibi lmushrik markaa sida labada waalid ee mushrikiinta loogu samafalaya qaraabada kale mushrikiintaana loogu samafali karaa waxaana eegi doontaan aayaadka aynu akhriyayna tafsiirkooda ahlulcilmigu sida ibnu kaiirka iyo kayrkii iyo min kulli suuratin faa'iide iyo si fiican bay masaa'ilka uga hadlayaan halkaasaa la raajici doona insha allahu tacaala qaala wacan zaynaba athaqafiyati ibnati la qaala wacan zaynaba athaqafiyati imra'ati cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu wa canha zaynab athaqafiya waa haweeneydii cabdillahi bni mascuud waxaa laga wari ilaahay labadoodaba raalliha ka noqday waay qaalat inay tidhi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam tasadaqna wax sadaqadaysta yaa macshara annisaa'i jamaacadii dumarkoow walow min xuliyikunna haba noqdo waxaad sadaqadaysanaysaan dahabkiin iyo waxaa isku qurxinaysaan alxulay waa dahabkiiyo waxay dumarku isku qurxiyaan baa la idhaha qaalat waxay tidhi zaynaba farajactu waxaan u noqday ilaa cabdillaahi bni mascuud baan u noqday waa saygeedii faqultu waxaan ku idhi innaka adigu rajulu nin baa tahay ninkaasoo khafiifu daati lyadi gacantiisa waxa u saaxiibkaahi uu fudud yahay yacanii gacanku hayntiisu ay yar tahay oo aan maalkiisu yaryahy nin hayntiisu yari tahay ayaa tahay inay markaa ku ceebayso ama si kale ugama jeede e waxay hadalkaa muqadimo uga dhigaysaa hadalkan soo socda oo hare waxba hagaagsan ma haysid wa ina rasuula allahi rasuulka ilaahayna sala allahu alayhi wasalama qad amaranaa wuxuuna faray haddaanu dumarka nahay bisadaqati waxbaxsi buuna faray fa'tihii u tag rasuulka oo fas'alhu weydii fain kaana daalika haddii arrinkaasi uu yahay yujzi'u cani mid iga gudaaya inaan macni idin siiyo adiga iyo carruurtan haddii ay iga gudayso bal inay iga gudaysiiyo in kala soo weydi yani sadaqadda aan doonayo inaan la baxo inaan idinkas idin siiyo inay iga gudaysiiyo in kale bal rasuulka soo weydi fain kaana daalika haddii uu yahay arrinkaasi yujizi'u canii mid iga gudaaya hee ay dafactuhaa lakum de idinkaan idin siin doonaa sadaqadii oo cid kale ma siinayo wa ilaa haddii kalese saraftuhaa waxaan u leexin doonaa ilaa hayrikum hayrkiin oo cid kale aan siin qaala cabdullaahi cabdullaahi baa wuxuu ihi bal i'tihi bal i'tiihi anti maya adigu u tag buu kuuhi adigu u tag sababtu waxay tahay inuu xishooday baa laga yaabaa ama s ama inuu waxa weeye iyada dee arrintu ay ku tacalluqdaa adigu soo weydiyo aday arrintu kugu tacalluqdaay bal i'tiihi anti faindalaqtu waan tegey bay tidhi haddaan saynab ahay faida imra'atun waaba haweeney haweenaydaasoo min alansaari ansaar ka mida oo bibaabi rasuulillaahi ay waa- waaqifatun taagan bibaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam albaabkii rasuulka taagan taasoo xaajatii dantaydu xaajatuhaa xaajatii dantaydu xaajatuhaa danteeda ay tahay yacnii haweeney aanu isku dannahay oo waxaan doonayoo kale iyaduna doonaysa ayuun baanu maaragtay ay isku soo kadinno oo aanu kulannay wakaana rasuulullaahi rasuulka ilaahayna wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama qad ulqiyat mid lagu tuuray calayhi korkiisa almahaabatu haybad baa lagu tuuray oo ilaahay baa ku tuuray haybado aad baa looga haybadaysan jiray waa la weynayn jiro waa la qadarin jiro isagoo aad u akhlaaq wanaagsanaa cidna aan caburin jirin cidna aan dhibi jirin ayaa haddana sida ugu heerka sarraysa looga haybaysan jiray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam marka almahaaba waa master miimiyaho waa alhayba walijlaal weeye fakharaja calaynaa bilaalun bilaal baa dabadeetan nagu soo baxay annagoo halkii dabadda taagan faqulnaa lahu waxaanu ku nidhi iti rasuula llaahi rasuulka ilaahay u tag sala allahu calayhi wasalam faakbirhu waxaad uga warantaa anna imra'atayni in laba haweene bilbaabi albaabka ay taagan yihiin tas'alaanika xaalo ay ku weydiinayaan atujzi'u ma ka gudaysaa asadaqatu sadaqadu canhumaa labadooda calaa aswaajihimaa raggooda ay ku sadaqadaystaan iyo wa calaa aytaamin agoomo fii xujuurihimaa dhabtooda ku sugan agoomo macnihii waxa weeye ay ka mas-uul yihiin oo ay koriyaan weeye agoomahan waxaaba lagu sheegay zaynaba in walaasheed ay dhashay waaya oo riwaayad kalea sidaa ku soo aroortay walaa tukhbirhu ha uga warrami ma naxnu cidda aanu nahay ha u sheegina waxaa tidhaha laba dumaraa sidaa ku weydiinaya fadakhala bilaalun bilaal baa u galay calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam oo fasa'alahu u weydiiyey qaala lahu rasuulu llaahi rasuulka ilaahay baa ku yidhi sala allahu calayhi wasalam man huma waa iyo labadan dumar ee su-aashaa keenay qaala wuxuu yidhi marka halkaa maxaa iska hor yimi hadalkii labada dumar ee ay bilaal u sheegeen ay yidhaahdeen walaa tukhbirhum ma naxnu ciddaanu naha u sheegin iyo su-aasha rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiye waa iyo soo maha deetana de ilan xaqa rasuulkaa weyne tii rasuulka wuu u jawaabaya calayhi الsalaatu wasalaam oo xaqiiqadu u sheegaya qaala wuxuu ihi imra'atun haweeney weeye haweeneydaasoo min alansaari ansaar ka mida iyo wa zaynabu zaynab weeye zaynabyaduna dee badan faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay baa yidhi dabadeeto salى اllahu alayه wasalam ayu zayaanibi hiya zaynabyada waa tee ayu zayaanibi hiya zaynabyada teebay ta waa zaynabtee qaala wuxuu uhi imra'aةu cabdillaah cabdillahi bn mascuud alhudali radia allahu canhu waa xaaskiisii faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ihi salى allahu alayhi wasalama lahumaa waxay leeyihin ajaraani laba ajar yanii inay raggooda iyo caruurtooda iyo wax siiyaanay wax ku sadaqadaystaan laba ajar bay ku leeyihin koow ajrulqaraabati ajarkii qaraabada iyo wa ajru sadaqati ajarkii sadaqada way u banaantay weliba labada ajarna way ku helayaan weeye muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay fawaa'id badan baa xadiidtan ku sugan waxaase halkan laga qaadanayaa qaraabada sadaqada la siiyo labadaa ajar in lagu helayo waay ajarkii silatu raxim iyo ajarkii sadaqada kaa sadaqadu waxay kusii fadli badan tahay qaraabada iyo dadka kuu dhadhow ee u baahan taasi taa weeye waxaa kaloo ahlulcilmiga qaar ay ka deliishadaan sadaqadii markaa sunnaha ahayd iyada dee shakibo kuma jiro in haweenaydu ninkeeda iyo carruurteeda ay siin karta laakiin tii waajibka ahayd ka warran sakadii oo kale iyo ma siin kartaa ahlulcilmiga qaar baa markaa u deliishaday xadiidkan oo yidhaahayo way siin kartaa waliba waxay qabsadeen lafdiga ayujzi-u ma naga gudayaa haa waxay yidhahdeen ma naga gudayaa mar hadday yidhaahdeen wax faral inay tahay waxa ay la baxayaanba halkaas ay tilmaamaysa laakiin wallahu aclam kuma cadda si kastaba ahaatee haddii la yidhaahdo faral bay bixinayaanna ayujzi ay canilfardi bay noqonaysaa faralkii ma naga gudayaan haddii kaloo sadaqad sunna ay tahayna ayujzi waxay noqonaysaa yacnii ma naga gudayaan inaanu naarta kaga badbaadno ilaahay agtiisa fadli iyo ajar iyo hawaabaanu kaga helo wacan abi sufyaana sakhr bni xarbi radia allahu canhu waxaa abi sufyaan laga wariye magaciisana waa kaa sakhr ibnu xarbi baa la odhan jiray bixadiidihi طawiili xadiidkiisii dheera ee fii jumlati xadiidihi طawiil ee fii qisati hiraqla ku saabsanaa hiraqla iyo hirqala labadaba waa loo akri karaa hirqal iyo hiraqla hiraqla ka dimishqa iyo hirqal labadaba waa loo odhan karaa bay ahlu cilmigu yidhahay anna hiraqla hiraqla ninkaa la odhan jiray markaa boqorkii reer ruum buu ahaa qisaduna aada bay u dheerayd oo bilowga saxiixulbukhaariga aad ka muraajacayn doontaa iyadoo dhammaystira insha allahu tacaala kitaabu badil yani kitaabka ku saabsan kitaabu badil waxyi bilowga ayaad ka muraajacayn doonta qisadu iyadoo dheer bay lagta fawaa'id badan iyo wax badan baana ku sugan anna hiraqla hiraqla qaala liabi sufyaana abi sufyaan wuxuu ku yidhi oo su-aalo badan oo uu weydiiyey ka mid ahaa famaadaa ya'murukum bihi muxuu idin faraa yacni annabiya sala allahu alayh wasalam nebigu ujeeda qaala wuxuu yidhi abuu sufyaan qultu waxaan yaquulu wuxuu idhaahdaa ucbud llaha ilaahay caabuda waxdahu keligii waxdahu markaa waa xaalo xaal baa lagu awilayaa ma garatay ilen waa jaamide waxdahu ay munfaridan xaalo uu yahay keli caabuda walaa tushrikuu bihi shay-an shaynaba ha kula wadaajinina cibaadadii iyo xaqiisa watrukuu ka taga maa yaquulu aabaa'ukum aabbayaashiin waxay leeyihiinna ka taga oo shirki iyo waxyaabaha markaa xuna waya'murunaa wuxuuna faraa bisalaati salaada wasidqi runta waalcafaafi dhowrsoonaanta wasilati iyo xidhiidhinta qaraabada la xidhiidhiyo muttafaqun caleyh salaada sidqiga cafaafka maxaarimta laga dhowrsoonaado silada silaturaxim waxaaso dhamma markaa xadiidka horena wuu inoo soo maray baabusidqi baynu ku soo marray wasidqi buu halkaa ka deliishanayay halkana wasilati shaahidku waa wasilati iyo qaraabo xidhiidhinta ayuuna faraa markaa wixii ugu horreeyey rasuulku farayay dadka calayhi salaatu wasalaam towxiidku waa ucbud llaha waxdahu walaa tushriku bishay iyo akhlaaqda wanaagsanayso qaala wacan abi darin radia allahu canhu waxaa laga wariyay abi der rabbi raalliha ka noqday qaala annahu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi salى اllahu alayhi wasalam inakum idinku sataftaxuuna waxaa furan doontaan ardan dhul dhulkaasoo yudkaru lagu sheega aada loogu sheeg sheega fiihaa dhexdeeda alqiraadu qiraadka waxaa loo yaqaano qiraadkuna waa juzun min ajzaa'i dinaar buu yihi macnii waa wuxun wax lagu miisaamo oo yar weeye oo qaybaha dinaarka qayb ka mida u dhigma marka ma garanaysa aada loo si kala qayb qaybiyo waay saasay kuwa wax xisaabiyaa ku sheegaan oo waa nisfu daaniq bay leeyihin daaniquna markaa wuxuu usii dhigmaysnaa dinaarka wax yaroo ka mid ah markaa waxaa la yidhi isagaa waxaasay wax ku miisaami jireen oo aada u hadal hayn jireen oo isticmaali jireen yudkaru fiiha alqiraad oo qiraadka aada loogu sheeg sheego wa fii riwaayatina waxaa ku sugnay sataftaxuuna waxaa furan doontaan misra masr baa furan doontaan marka ardan baa riwaayadda hore ku sugan dhulkaasi waa masr sida riwaayaddan dambe caddaynayso wahiya masr taasina ardun dhul weeye dhulkaasoo yusamaa lagu sheeg sheego yusamaadan qudheeduna yudkaru fiihaa kaiira un weeye macnii in badan lagu sheeg sheego fiihaa dhexdeeda alqiraatu qiraadka lagu sheeg sheego fastawsuu biahlihaa khayran isu dardaarma ehelkeeda inaad khayr u samaysaan ama aqbala dardaaranka aan idin dardaarmayo inaad dhulkaa si wanaagsan dadkaa ula dhaqantaan markaa meeshaa furataan fa ina lahu maxaa yeelay waxay leeyihiin dimatan magan iyo waraximan qaraaba ayay markaa leeyihiin magan oo cahdiya iyo markaa raxim ayay leeyihiin wa fii riwaayati riwaayaad kalena waxaa ku soo aroortay faida اftataxtumuuha marka aa furataan meesha فأحسنوا وصافلا إلى أهلها يلكيدا وصافلا فأحسنوا وصافلا إلى أهلها وحا لوغو صافلا يلا ما شيغين وحا iyo waxa iyo waxa ugu saafala miyaa la yiri waxa markaa la xadfay macmuulkii baa la xadfay qaacidaduna waxay tahay xadfu lmacmuuli yufiidu lcumuuma soo maha macmuulka in la xadfaa ama mafcuulkaba dhaho cumuum buu faa'iideynayay sida calal araa'ika yanduruuna oo kale sariira korkood bay ahlusunu ahlu jannuu ka soo eegayaan yay eegayaan cid kastoo markaa ay dee suuro gasha inay eegaan cidda eegayaan ilaahay baa ka mida jala wacala gaaladii oo la cadaabayay eegayaan waxyaaba fara badan bay eegayaan markaa fa axsinuu ilaa ahlihaa ehelkeeda u saafala weeye ay bianwaaci lixsaani noocyada ixsaanka iyo saafalka ee kala duwan oo dhan ugu saafala bay noqonaysa fa ina lahum maxaa yeelay waxay leeyihiin dimatan magan iyo waraxima raxim bay leeyihiin aw qaala ama wuxuu rasuulku uhi waa shakun min araawiya dimatan magan iyo wasiiran xidhiidnimay leeyihin rawahu muslim markaa dimadaasi waxay ahlulcilmigu ku fasiraan ay xaqan waxtiraaman yacni xaq iyo ixtiraam ayay leeyihiine ilaaliya marka aa meeshaa furataan sihrigan iyo balhadda raximkani halka uu ka sugnaadayna sheekhaa fasiraay dimatan ay xaqan wa xurma xaq iyo xurmay leeyihin wa raximana iyaduna sheekhaa fasiray oo wuxuu yidhi qaala alculamaau culimmadu waxay yidhaahdeen kaa culimmada wuxuu ugu tiiriyey lianna waa maxalu ijmaac oo wax la ysku khilaafsan yahay maaha alraximu qaraabada allatii taasoo lahum reer masar u sugani kownu haajara waa ahaantay tahay haajari oo ummi ismaaciila ismaaciil hooyadii ahi sala allahu calayhi wasalama minhum iyaga mid ka mid ahaatay reer masar bay ka soo jeedoo boqorkii markaa isku dayay inuu dhibo xaaskiisa uu dhibaatada geeyaa u soo hadiyeeyey oo siiyey boqorkii jabbaarka ahaa dadka dhibi jiray ninkii inan qurux badan gabadh qurux badan wataba kala hadhi jiray waay markaa waa inagii xalay sheegaynayoo nabigeenna moxamedina calayhi salaatu wasalaam nebi ismaaciil buu ku abtirsadaa laakiin halkuu ugu tegayaa yani meel aada iyo aada u sarraysa ugu tegaya marka waa ayeyooyinkii rasuulka ee aadka u sarreeyey dee ayay mid ka mida ahayd haajaradaasi soo ma aragtid taa ha lagu xidhiidhiya baa rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam mid dhow maxaad umalaynaysaa ayadaa ruma ama hooyadeed ama ayaydii kasii horreysay ama ayaydii awga ya waxaa la yidhaahdaa markii la furtay marka waaba loo sheegay oo dadkii furtay ilaan waa la furtay oo sidii rasuulku uu sheegay bay u dhacday calayhi salaatu wasalaam waa min alakhbaari bilmahiibaat min alikhbaari bilghaybiyaat waxyaabaha maqan warranku ka warramayay rasuulku calayhi salaatu wasalam ayay arrintani ka mid waa wax mustaqbal oon la gaadhin buu kasii warramay waqad waqaca kamaa akhbara sidii uu uga warramaanay u dhacdo masar waa la furtay oo saxaabadaa furtay meelo badanoo rasuulku uu ka sii warramay in la furan doonano horaa loo furta waxaa haddaba jira meelo rasuulku ka warramay in la furan doonoon weli la furan ayaa ka midoo taana waynu sugaynaa waana yaqiinsannahay inaynu inagu gaadhi iyo in dadka inaga dambeeyaa ay la kulmi un baynaan garanayne laakiin waa hubaal meel kasta oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa uu ku sheegay in la furan doono in la furanayaa waa shakila wey roomaa ka mid ah roomadan talyaaniga somaad arag ayaa ka mid oo waa la furan doonaa laakiin kuwii furanaya inaynu nahay iyo in kale ya taasun baynaan dee waxa weeye hubin waa tahay qaala wuxuu ihi wasihru xidhiidnimaduna kownu maariyata waa ahaantay maariya ahayd maariyadaasoo ummi ibraahiima ibraahim hooyadii ahaatay ibraahimkaas oo ibni rasuulillaahi inankii rasuulka ahaa sala allahu calayhi wasalama minhum reer masar mid ka mid ah xidid halkuu rasuulku kala noqday reer masarna waxa weeye maariya oo markaa saraaridii rasuulka ka mid ahayd calayhi salaatu wasalaam inankiisi ibraahimna u dhashay ee maariya alqibdiya ayaa iyaga ka tirsanayd weeye reer masar ka soo jeeday waxaana u soo hadiyeeyey boqorkii la odhan jiray almuqawqis saaxibu misra dee rasuulku warqadda u qoray calayhi salaatu wasalaam ma islaamine laakiin hadiyooyin buu rasuulka u soo diray waxaa ka mid ahayd hee maaryadaasaa ka mid ahayd ibraahim baanay u dhashay maari waxay ahayd haweenayda keliya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu dhashay khadiijo marka laga yimaado saacinkaa maha waayahay markaa raximkii waa in la xidhiidhiyo walow kaana baciidan haba fogaado oo mid aada u fogba ha noqda eh waa in la xidhiidhiyo weeyi wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi lamaa nazalat markay soo degtay haadihi laayatu aayaddani markay soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiin u dig cashiirada iyo qoyskiina kuu dhow aadka kuugu dhow aayaddaasi markay soo degtay dacaa rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu u yeedhay sala allahu calayhi wasalama quraysha quraysh buu u yeedhay waxaa halkaa laga qaadanayaa sida rasuulkeena moxamed calayhi asalaatu wasalaam amarka rabbigii uga hoggaansamayey si weliba deg deg ahoo dhaqso badan wahaakadaa baa dadka muslimiintaana la gudboon inay kaga daydaan rasuulkeena moxamed calayhi asalaatu wasalaam haddaad aragta rabbigaayoo amarku faraaya inaad waxa weeye u hoggaansantood isku dayda inaad u dhaqsato faijtamacuu way soo urureenoo facama wuu caam yeelay dhawaqi oo si caamuu ula hadlay wakhasa wuuna khaas yeelay oo qaarkoodna si gaara ayuu markaa ula hadlay wa qaala wuxuu uhi yaa banii kacab bnu lu'ay waar kacab bnu lu'aya reer kacab bnu lu'ayiyow anqiduu anfusakum nafihiina ka badbaadiya min annaari naar nafihiina ka badbaadiye o yaa bani murata bnu kacab reer mura ibnu kacabow anqiduu anfusakum min annaari nafihiina naar ka badbaadiye yaa bani cabdi shamsin reer bani cabdi shamsi ow anqiduu anfusakum min annaar nafihiina naar ka badbaadiye yaa bani cabdi manaaf anqiduu anfusakum min annaar nafihiina naar ka badbaadiye yaa bani haashimi reer banu haashim oo anqiduu anfusakum min annaar yaa bani cabdilmuطalib anqiduu anfusakum min annaar yaa faatimatu faatimooy anqidii nafsaki min annaar naftaada naar ka badbaadi fa inii maxaa yeele anigu laa amliku lakum min allahi shaya laa amliku lakum idiin hanan maayo min allahi ilaahay xaggiisa shay-an shaynaba idinka hanan maayo wax alla waxaan idinkaga tari karaa xagga alla ma jiro haddii la yidhaahdo hortaan dhammayno hayra anna lakum ha yeeshee waxa aad leedihiin raximan haddaad quraysh tihiin raximan xigaalnimaad leedihiin xigaalnimadaasoo saabulluha aan ku qoynaayo bibilaalihaa qoynteeda aan markaa idinku qoynaayo bibilaalihaa iyo bibalaalihaa labadaba waa la akhriyi karaa rawaahu muslim saabulluhaa bibilaalihaana waxa weeye raxim iyo xigaalnimaa leedihin saabulluhaa ay saasiluhaa aan ku idinku xidhiidhinayo bibilaalihaa ay bisilatihaa xidhiidhinteeda aan idinku xidhiidhinaya looga jeeda ha qoynta halkan markaa siladii baa looga jeedaa waa lagu shabahay rawaahu muslim xadiidkan kolkaa cibraa ku sugan oo nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo sayid اlmursaliin ah ayaa qaraabadiisii iyo dadka dadkii dadka ugu xigay ilaa uu faatima oo barh ka mida ahayd uu soo gaadhay yacnii u sheegay ilaahay xaggiisa inaanu waxba kaga tarahay ma garata marka intaa dabadeed yaa sheegan karaa inay cid naar ka badbaadinayso ama ay cid waxa weeye dhibaatooyinka qiyaamaha ka badbaadinayso ama ay cid u gargaari karto oo xaajaadka iyo danaha oo dhan ay maaragtay ka jawaabi karto yaa sheegan karaa axadna mid lunsan mooye cid kale ma sheegan karto sidaa awgeed baa dadka ahlu shirkiga ah ilaahay kayrkii gurmadka iyo gargaarka weydiistaa makhluuqaadka sida ambiyada iyo saalixiinta iyo awliyada iyo gurmadka iyo gargaarka weydiistaa ama ilaahay cid aan ahayn weydiista kurubaadka iyo dhibaatada inay ka faydo ama markaa dhibaatooyinka qiyaamaha inay ka faydo yacni waa cid lunsan weeyo luntay oo marinkii tawxiidka weydaaratay weeye haddii la yidhaahdo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam miyaanu shafaaco qaadahayn mae wuu shafa jawaabtu waxay tahay mae wuu shafaaco qaadaya laakiin shafaacadu wax rasuulku leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam maaha de soo maaha shafaacada ilaahay baa iskale sida qur-aanka aa ku aragteen qul lilaahi shafaacatu jamiica shafaacada dhammaanteed ilahay baa iskale intii ilaahay u oggolaado iyo ciddii ilaahay u oggolaado uun baanu waxa weeye u shafaaco qaadi karaya isagu cidduu doono u shafaaco qaadi maayo arrinuu leeyo siduu doono ugu tasarufayo ma aha waa mulki ilaahay jala wacalaa shafaacadu waa tahay waa ta kale eh cid shirki ku baxday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u shafaaco qaadi maayo waa ka ilaahay yihi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin ciddii ahlu tawxiidah ee iimaaniye tawxiid haba yaraadee ku dhimatay adduunyada kaga tagtun buu shafaaco qaaday marka laga soo reebo adeerkii abu aalib oo keliya oo adeerkii abu aalib wuxuu ugu shafaaco qaadayaa naarta in laga fududeeyo ugu shafaaco qaadaya waa laga fududaynaya laga soo saari maayo ee waa laga fududaynayaa keli ah oo waa ahwanu ahli naari cadaaban abu aalib maalinka qiyaamo oo isagana cadaabka la marinayaa ma sahlana kaba naara ayaa loo xidhayaa riwaayad kale halkaa hoose raysmagaadhooyinka naarta loo saaraya huwa fii daxdaaxin min naar kolkaasaa madaxu saa u karaya halkaa maskaxdu ay faklaynaysa cadaabkaa waxa weeye xaggaa hoose kaga socda waa tahay hayra ana lakum raximan saabulluhaa bibilaalihaa shaahidku kaa weeye waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofka nasabkiisa oo fiican iyo laandheere inuu yahay iyo dhalad inuu yahay inaanay waxba u tarahayn haddii iimaaniyo camal saalixa aanu la iman lama aqlabayse waxaa ilaahay agtiisa lagu badbaadaa waa iimaanka iyo camalka saalixa waa ilaa dhalad buu ahaa iyo reer badan buu ka soo jeeday iyo caynkan u ahaa iyo waxaasi ilaahay agtiisa wax keligeed qofka badbaadinaysa ma aha weeye qaala wuxuu uhi qowluhu salى اllahu عalayhi wasalam hadalkuu rasuulku yihi bibilaaliha huwa bifatxi lbaai thaaniyati wa kasriha ba'da hore iyadu waa xarfuljaroo dee way hoos dhigantay laa hayr si kale ma leh laakiin badaa labaad ee isamka ugu horeysaa waana la kor dhigi karaa waana la hoos dhigi karaa bibilaaliha iyo bibalaaliha qaala wuxuu uhi walbilaaluna almaau biyaha weey wamacna alxadiidi xadiidka macnihiisuna waxa weeye saasiluha macnii waxaan ku xidhiidhinayaa saabuluhaa saasiluhaa bibilaaliha ay bisilatiha sida bukhaariga baa ku arki doontaa shabaha qatiicatahaa goynteeda waxa uu ku shabahay rasuulku goyntii qaraabada bilxaraarati kulaylka tudfa'u lagu baktiyo bilmaa'i biyaha lagu baktiyo wa haadihi tan ah waa jaristii qaraabadii weeyaane wa haadihi tanna waa qaraabadii tubaradu waxaa lagu qaboojinayaa bisilati xidhiidhin la xidhiidhiyo ayaa lagu qaboojinayaa qaala wa can abi cabdillaahi camr bn اlcaasi radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi yani cabdillaahi iyo camar baa loo duceeyey oo alcaas gaalnimu ku hoyday isagu qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay jaahiran ay xaala kownihi mujaahiran xaala uu kor u qaadaayo hayra sirin aanu markaa hoos u dhigahay yaquulu isagoo leh jihaaran waa masdere laakiin waa xaal weeye masderkuna in badan masderka munakarka ah ee la nakireeyey in badan buu isagoo xaala soo arooraade wamasderan munakaran xaalan yaqac bikahratin ka baktatan zaydun طalac waa ka ibnu maalig odhanaya marka jihaaran ay mujaahiran hayra sirin mujaahiran xaalo uu yahay mid la jahraayo hayra sirin aan markaasi siroo hoose u odhanahay oo yaquulu leh ina aala bani fulaanin reer hebel ina aala bani fulaanin reer hebel aalkoodu laysuu ma aha biawliyaai xigtadayda ma aha waxaan filayaa lafdiga muslim inuu kaasi yahay ina aala bani fulaanin lafdiga bukhaariguna ina aala abi fulaanin oo abi la akriyo laysuu biawliyaai inamaa waliyiya allah weligaygu waa ilaahay uun iyo wa saalixu lmu'miniina mu'miniinta saalixiinta ahee wanaagsan kuwaasaa i awliya aniga walaakiin ha yeeshee lahum waxay leeyihiin aalu bani fulaankaasi raximun xigaalnimay leeyihiin abuluha aan ku xidhiidhinaya bibilaalihaa siladeediiyo xidhiidhinteeda muttafaqun caleyh yani aan ku qoynayo qoynteeda weeye lafdiga macnihiisa dhabta ahi laakiin waxaa looga jeeda halkan ay saasiluhaa bisilatiha walafdu lilbukhaari lafdigana bukhaari baa iskaleh waayo intan dambe walaakin lahum raximun abuluhaa bibilaali haada abuluhaa bibilaali haada muslimo soo saaray waay waxay haddaba ahlulcilmigu isweydiiyeen aalu bani fulaankani maxay ahaayeen ya ilaa lama cayimine waxay ahlulcilmiga qaar yidhaahdeen waxaaba dhici karta inuu ujeedoba reer muطalib inuu ujeedo oo lafdi abu nucaym iyo markaa ay wariyeen ayaabay qabsadeenoo odhanaya ina aala abi aalib odhanaya ya waa tahay siyaab cidiyaab cido cido kalena waa lagu fasiray marka reer abulahab oo kale iyo ayaa loo jeeday ama reer abu sufyaan qudhaadaa loo jeeday yani cido kalena waa lagu fasiray adigu fatxulbaariga si wanaagsan buu usharaxaya halkaas aad eegi doontaa insha allah haddii marka la idhaaha abu aalib reer abu aalib baa loo jeedaa waa ciddii gaalada ahayd ee kamida weyi iyo reer banu haashim baa ujeedaa haddii la yidhaahdana waa ciddii gaalada ah ciddii muslimiinta ama aha kaa wuxuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inoo sheegay cid markaa gaalowda walow xigaalkiisii xigayba ha noqotee inaanay awliye iyo xigto u ahayn xagga diinta ah xigtadiisa dhabta ah iyo gacalkiisuna inuu yahay ilaahay iyo dadka mu'miniinta ah waaya waxaa kase uu sheegay ciddii xigaalkiisa ahi walow yaanay mu'miniinba noqone inay leeyihiin qaraabanimo iyo markaa xigaalnimo daraaddeedu u xidhiidhinayo wa can abi ayuuba abi ayuub waxaa laga wariyey khaalid bni zaydin ahaa alansaariyi radia allahu canhu ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay o akhbirnii waxaad iiga warantaa bicamalin camal iiga waran camalkaasoo yudkhilunii igeliya aljannata jannada wayubaacidunii min annaari naartana iga fogeynay yanii camal sababtiisa aan jannada ku gala sababtiisana naarta aan kaga fogaado isha qaala nabiyu nebigu wuxuu yihi salى allahu alayhi wasalam tacbud اllaha ilaahay baad caabudi walaa tushriku bihi shay-an shaynaba lama wadaajin doontid xaqiisa watuqiimu salaata salaadaad ogi tu'ti zakaata zakada ayaad bixin watasilu raxima qaraabada ayaad xidhiidhin muttafaqu calayh shaahidku waxa weeye silatu raxim wuxuu rasuulku ku daray calayhi الsalaatu wasalaam ee cibaadaadka waaweyn ee jannana lagu gala naarna lagaga badbaado fadliga aad ka weyn bay leedahay silatu raxim ya ikhwaan waxaa kaloo inoo sheegaya fadligeeda halkan arkaantii islaamka wax ka mida intuu sheegay buu silatu raximna raaciyey taasoo kutusaysa maqaamkeedu inu aada u sarreeyo wa can salmaana bni caamirin radia allahu canhu waxaa laga wariyey can inabiyi nabiga inuu ka wariyey salى allahu alayhi wasalama qaala annahu qaala inuu yidhi idaa afطara axadukum midkiin marka uu afuraayo walyufطir ha ku afuro calaa tamrin timir fainahu baraka maxaa yeelay baraka weeye khayrkeedaa badan fain lam yajid haddaanu helin tamran timir falmaa-u biyaha ku afuro fainahu tahuurun kuwa daahira weeye wa qaala waxaa kaloo yidhi rasuulku asadaqatu sadaqada cala lmiskiini qofka saboolkaa lagu sadaqadaystaa sadaqatun sadaqad weeye macnii keliya oo ajarkeedii uun la helaayo wa calaa di raximi sadaqada lagu sadaqadaysto qof raxim iyo qaraabo u saaxiibina hintaani laba weeye sadaqatun sadaqa iyo wasilatun silo rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan xadiid xasana weeyaan buu yihi tirmidi laakiin xadiidka qeybtiisa hore waa daciif weeye raawiga warinaya ayaa majhuul ah marka sanadkani sanadkiisu waa daciif laakiin matni ahaan wuu iska asaxay oo waxa weeyaan markaa waa in timirta lagu afurayo dii qofku uu helo way sugan tahay oo way jirtaa weeye xadiidka qeybtiisan dambena waxay leedahay shaahido xadiidkii hore ee zaynabtii maaragtay haweeneyda ibnu mascuud ahayd ee lahumaa ajraani ajru lqaraabati wa ajru sadaqati ayaaba shaahidu ah weeye wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi kaanat taxtii hoostayda waxaa ku sugnayd imra'atun haweene waxay markaa u isticmaalaan cibaarada ah carabtu yani taxtii hoostayday ku sugnayd waxaa loo jeedaa macni waan qabay waa halkaynu ka nidhaa oo kale kaana taxtii imra'atun haweeney baan qabay wa kuntu uxibuhaa waanan jeclaa wa kaana cumaru cumarna wuxuu ahaay oo aabbihii ahaaday yakrahuhaa mid karaahsadu aha wa qiila lii wuxuu igu yihi طalliqhaa fur faabaytu waan diiday wa ataa cumaru cumar wuxuu u yimi radia allahu canhu yaa nabiya buu yimi salى اllahu عalayhi wasalam fadakara daalika lahu arrinkaasuu u sheegay haweeney buu qabaayo wou isku nabayaa markaana fur baan leeya wiy diidan yahay waqaala nabiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam طalliqhaa furbu fur rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidu xasanu صaxiix xadiisku waa xadiis صaxiixoo imaamu lalbani uu صaxiixiyaa isagoo tirmidi iyo keyrkii ku raacay laakiin alimaam muqbil ibnu haadi alwaadici isagu xadiiska xasan buu ka dhigaa wuxu taxsiiniya weeye marka xadiidku waa xadiis sugan waxaana laga qaadanayaa waalidku haddii uu yidhaahdo fur haweenaydaadan in la furayo yah waa loo dhiibaya kaarhka cas wa can abi dardaa'i radia allahu canhu ya ana rajula nin baa ataahu u yimi nin baa abidardaa u yimi qaala waxaanu ku yidhi ina lii imra'atan haweeney baan leeyahay oo aan qabaa wa ina ummii hooyadayna ta'murunii waxay faraysaa bialaaqihaa furisteeda ay faraysa inaan iska sii daayo ya maxaan markaa yeelaa yaan iska haystaayoo hooyo markaa waan caasiyaa mise waan furaa qaala wuxuu yihi صaxaabigu samictu waxaan maqlay rasuula اllahi baan maqlay salى اllahu عalayhi wasalama yaquuluhu xaala kownihi qaa'ila xaaluu leeyahay alwaalidu waalidku awsaطu abwaabi اljannati albaabada jannada waa ka ugu wanaagsan ee ugu fadliga badan awsaط bimacnaa afضal waakhir wey awsaطu abwaabi اljanna albaabada jannada waa ka ugu fadliga badan ee ugu wanaagsan sidaasaan rasuulka ole maqlay calayhi الsalaatu wasalam marka intii rasuulku uu ka maqlay intaasay ku joogtaa garo fain shiئta hadalkan waxaa markaa curinaya abudarda fain shiئta haddaad doonto nin yahow faadic baylihi dalika albaaba albaabka haddee iska baylihi aw ixfadhu ama ilaasho kuu sheegaye albaabka ama iska dayaco iska baylihi dee ama ilaasho ayuu leeyay rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiثu صaxiix waa xadiis صaxiixa alcalaamaة اlalbaniyuna uu صaxiixiye xadiidka waay markaa labadaa xadiidba waxay inoo sheegayaan dii waalidkii hooyadii ama aabbihii uu karaahsada haweeneydii oo uu markaa isa soo taaga in la sii daayo in la sii daynayo ma garata de iyadu hooyo kuu noqon mayse haweenaydu aabbana kuu noqon maysee mar haddii waalidkii ka soo joogsaday seetadaad ugu duubaysa waxaa laga soo reebayaa uun marka dee waalidku qaldan yahay tusaale ahaan gabadhii wax wanaagsan baabay samaynaysaa waa qof wanaagsan oo mutiicado daacada ilaahay ku wanaagsanoo khayr ay samaynayso waalidkana diidan yihi waabay xijaabataa xijaab kaloo ku diiday ma garata tan isdadadaysa anigu ma arki karaa iga inaga sii daa hooye ku tiri qofkan isdadadaysa isqarqarinaysa ya dee taasoo kale markaa yeeli maysidoo dee xijaabki waa daaca wey inay isqarisaa waa daaco iyo cibaado ilaahay ay ku caabudayso ma garata waa laa daacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq way kolkaa noqonaysa waayahay labadaa xadiidba waa u deliil sharcu man qablanaana waabaynu ku arkaynaayoo nebi ibraahim calayhi salaam waa kii ka tegey ismaaciil oo yar oo markaa dhashay iyo hooyadii haajira waa kii kaga tegay halkanu dee kacbadu tahay ee maka agrat kii ka dhaqaajiyey in badan ka maqlaa beri dambuu ku soo noqday iyadoo ismaaciil uu guursaday oo dee markaa nin weyn uu yahay oo reer leeyahay markii uu waraystay ee uhi bal warramay cabatay aada u calaacashay wuxuu markaa fariin buu furo wuxuu marka kugu soo noqdo waxaad tidhaahdaa catabadda albaabka bedel saasoo kale xadiidku xadiid dheer buu ahaa saasaan filayaa lafdigiisu inuu haamo u dhowaa agrat uu soo noqdo nin odaya ma aragtay ha muxuu ku yihi caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa sidaa iyo sidaa ha catabadaana bedel buu ihi catabadda la sheegaya waa adiga haddaba iska socoy magarat hadalkaa macnihiisu waxa weeye adiga inaan ku faru i faraye inaan ku fure eh orad soco haddana mid kale u guursaday haddana beri dambuu kusoo noqday iyadiina u waraystay si wanaagsan xaaladda iyadu way fiicantay aad baanu u wanaagsanay waanu iska ladannay waanu fiicannay inankaygii caynkaa ku dhaho markaa waxaad tidhahdaa hayso catabadda albaabkaaga ilaasho dheh calaa kulli xaal xadiidkaasina saasuu u qooyey qaala wa can ilbaraa'i bni caazibin radia allahu canhuma can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaala anahu qaala waxaa rasuulku uhi alkhaalatu habar yaraydu bimansilati اlumi hooyada darajadeeda weeye rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidu صaxiix alkhaalatu habar yartu bimansilati اlumi hooyada mansiladeeda weeye xadiidkani waa xadiid صaxiixa lafdigani صaxiixaynkana wuu ku soo arooray cumdaa waa kii nagu soo maraqisana wuu lahaa markii ay jacfar iyo cali iyo zayd ibnu xaariثa isku qabsadeen inantii uu dhalay markaa xamza ibnatu xamza ay mid waliba yidhi anaa korinaayo mid walibana wax sheegtay wuxuu rasuulku u xukumay calayhi الsalaatu wasalaam jacfar waayo habaryarteed buu qabay waxaanu markaa ku sheegay alkhaalatu bimansilati اlumi markaa sida hooyada loogu samafalaayo ee loo ilaalinaayo ee markaa looga warhaynayo ayaa habaryartiina loo ilaalinaya looga warhaynaya dhinaca kalena haddii hooyadii aanay jirin xanaanayntii ilmaha iyo korintiisii gacankuhayntiisii wadwadkiisii habaryartiibaa u mudan bay noqonaysa wa fi lbaabi baabkan waxaa ku sugnaaday axaadiiu axaadiiyo axaadiidyadaasoo kaiiratun fara badan oo fi صaxiixi صaxiixa ku sugan oo mashhuuratun caan minhaa waxaa ka mid ah xadiidu asxaabi اlgaari xadiidkii asxaabulgaarka ka warramayey saddexdii nin ee godka gale ee dhagaxu isku albaabay iyo wa xadiidu jurayjin xadiidkii jurayj waqad sabaqaa waana inoo soo hormareen oo saddexdii ninee godka intay roobka ka galeen dabadeetana dhag wuxuu isku afka ku isku gooyey mid baa wuxuu ilaahay ku baryey samafalkii waalidkii u samafalay ayuu ilaahay ku baryey ilahu haddaan daraaddaa u samey naga fayd waa tii ka dhaqaaqday min karaamaati lawliyaa banay ka mid ahay taasee garow xadiidkii jurayjna waa inagii dhowaan soo marrayoo salaadiisii buu iska watoo dhowr cishuun bay kolba ku soo noqotaa markaasay la hadashaa salaaduu iska wataa marka waa tii habaartay habaarkiina la heshay iyo wa axaadiidu mashhuuratun axaadiid caan ahoo fii saxiixi ku sugan oo xadaftuha aan u jaray ikhtisaaran soo gaabsasho daraaddeed wa min ahamihaa xadiidta ugu muhiimsanna waxaa ka mid a xadiidu camr bni cabasa radia allahu canhu ee awiilu dheera ee almushtamilu koobsanaya calaa jumalin kaiiratin jumlado badan wa min qawaacid اlislaami qawaacidda islaamka iyo wa aadaabihi aadaabtiisa ka mid a وأsأذkuرهu waxaan ku sheegi doonaa بتamaamihi taamnimadiisa in shاء الlaهu taعaaلى في baabi الرajaaءi baabka rajaaga oo markaa inagu soo socda ayaan dhammaantii soo aroorin doonaa qaala فiihi wuxuu xadiidkaa dhexdiisa ku yidhi صaxaabigaa la odhan jiray cmر بن cabاs dakلtu waxaan usoo galay calى النabiyi baan usoo galay salى الlaهu عalayhi وasلaم bmakata maka ayaan ugu soo galay yaعnي wuxuu ujeedaa fيi أwli نubuwa nabwinimada belowgeedii nebinimada bilowgeedii markii ugu horreysay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam nabadnimadiisu ay soo ifbaxaysa ayaa rasuulka maka ugu imi bu ihi faqultu lahu waxaan ku uhi ma anta maxaa tahay adigu qaala wuxuu ihi nebiyu nebi baanay faqultu waxaa hi wamaa nebiyun oo nebi waa maxay nebiba dee may maqal moogta marka waanay ka raagtay iyaga marka ambiyadiiyo rususha ya لتنذira qوma ma ataaهm min nadiiri min qablك lacalahum yahtaduun waxaa ilaahay qur-aanka ku sheegay dige isaga nebi maxamed ka horreeyana aan u iman quraysh iyo markaa waxa weeye dadka umiyiinta ha waayahay wamaa nebiyun oo nebi waa maxay qaala wuxuu ihi arsalanii allahu tacaala ilaahay baa isoo diray farriin sidaan ahay faqultu waxaan ku uhi biayi shayin arsalaka oo muxuu kula soo diray qaala wuxuu ihi arsalanii wuxuu ila soo diray bisilati alarxaami xidhiidhinta qaraabooyinka iyo wa kasri lawthaani jejabinta awthaanta wahanada iyo wa an yuwaxad allaahu ilaahay in la keliyeeyo laa yushraka bihi shayun waxba aan lala wadaajin xaqiisa iyo cibaadada wadakara tamaam alxadiida xadiidka dhammaystirnaantiisiina wuu sheegay waa xadiid dheera uu inoo iman doonaa insha allah shaahidkuna waxa weeye bisilati alarxaam baa ilaahay ila soo diray oo waxyaabihii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu horreysay ee markii lasoo dirayba dadka wuu sheegaaye sida xadiidkan iyo xadiidkii hore abu sufyaan iyo aynu ku arkayno kadalika shaqooyinka waaweyn ee ilaahay uu la soo diray nebigiisa moxameda waxaa ka mid ahaa karu aw kasru lawthaan sanamada in la jejabiyo waana kii markaa bigaacay intii uu gaarhi karaayo kolkaa jasiirat lcarab iyo taallay waa tii la bigaacay ee markaa ladigada laga dhigay weeye halkaa aynu dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online